الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس أذاكني باب استحباب صيام ثلاثة أيام من صدح شاء إلا صوم صنع نمتي سبابتي وإيه من كل شهر بالكسبة وبالكسبة إن صدح شاء لقب صوم إن سنتها فضل بضن لذهي تسبع دين تيدي وبابيهي وصوم يوم عرفة carafo maalinteeda soomka la soomo waa cashuuraa labadaa cisho way noo horreeyeene xadiid aynaan hore u soo marin ayaa waxa weeye inoo imanayo halkaa hore bal adkayntii la iskuba adkaynayiyo umuurahaasa inooguba socon ee xadiid fadligooda ku tacalluqsan baa inoo dambeeya laakiin axaadiida badankeedii waan soo aragnay walisnayni waalkhamiisi maalinta isniinta iyo maalinta khamiista iyadna soomkoodu bal mashruuciyadiisa iyo sunanimadkiisa xadaثna shaybaan بnu faruqa qaala xadaثna abdlwaris cabdulwarisi can yaziid الrishki qaala xadaثatnii mucaadaة اlcadawiyaة anaha sأlat caaishaةa zawja الnabiya salى اllahu عalayh wasalam bal dadku waa dad ayn hore usoo maray yaziid ibn abi yaziid arishk aabihii inta badan dee kunyadaasunbay soo naqliyeen oo magaciisa inoomay soo naqlin ninkaas baa horeynuu soo marro oo nin siqoo caabid ahaa xafs bnu xajar baa kitaabkiisa taqriib waxaa dhacay inuu dabaqada lixaad ee ruwaadda ka mid yahay haddana waxaa kitaabkaasun ku sugan inuu boqol iyo soddonkii hijrada isagoo boqol jira dhintay oo taas macnaheedu iyo soddonkii hijrada inuu dhashay dee dad soddon lixdankii iyo dhashay oo wada taabiciinana waabay badan yihiino ama waan haynaabo dee daahirku markaa waa inuu dee waktigaa ka horeeyo taqriib kuba sugan bal fatxubaari waxaa kuba sugan meelo dambe oo kitaabka kaba mid ah inuu isagu dee waxa weeyaan ahaa adigu uu taabiciyey baa fatxubaari kusugan waxay la tasaa fatxubaari baa ah tasawaabka ah ee sida taqriib dhacday oo saadisay inuu yahay kolley arrinkuma heesaa fatxubaari baa raajixa rushkiganna barhkood baa waxay yidhaaheenba waa laftii dee asalkiisu farisi oo la tacriibiyey malaa arshak baanu ahaan la farisio waa alghayuuro waa hinaaso badna kuwa qaarkood arishki waa kabiiru lixya oo aada buu gadh weynaaba yidhaahaanoo waaba taas alqasaamna waa yahay oo waxbuu qaybin jiro malaa xagga xisaabtiiyo taasna waa kuba fiicnaayo barhkood baa yidhe bal waa laqab uu leeyahay mucaadat lcadawiya iyadana haweeneydaas horey inuu soo maray caabidada ahayd annaha sa'alat mucaada waxay weydiisay caaishata caaisha zawja nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi haweeneydiisii ahayd akaana miyuu ahaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay yasuumu mid sooma min kulli shahrin bil kastaba halaaثata ayaamin bil kasta saddex cisho miyuu ka soomi jiray taas bay tidhi qaalat waxay tidhi caaisha nacam haa oo rasuulku bishii saddex cisho uu ka soomayey faqultu laha mucaadaa leh alcadawiya umu sahbaa waxaan ku idhi min ayi ayaami shahri kaana yasuumu min ayi ayaami shahri bisha maalmaheeda ayaamo ayaamaheeda kuwee ka miduu kaana ahaa yasuumu kuwa sooma oo rasuulka ilaahay bisha maalmaheeda kuwee buu ka soomi jiray qaalat waxay tidhi caaisha lam yakun ma ahayn yubaadhii mid u aabba yeela mid uba ihtimaama danka gala min ayi ayaami shahri bihil bisha maalmaheeda kuwa ka midee yasuumu uu soomayo macnaa maalmo xadaysan oo uu maalmahaasun la eegan jiray soomkiisaoo oo markaa dee ay markaa la tacyiiniyaa may jirin kolou xagga hore ka soomo kolou dhexda ka soomo kolou aakhir ka soomo intaba way jirtay muhimku bishii saddex ishuu ka soomi jiray ee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maalmo uu laazimi jiray ama uu badsan jiray taasi may jirin saasay tihi lam yakun yubaali min ayi ayaami shahri yasuum bal xadiidka istixbaabkii dee saddex cisho in la soomo bishii fadlina waa inoo dambeeyaaye dee xalayna waan ku soo araynay xadiidkii cabdillaahi binu camrin saddex cisho soomkoodu ka sawmi dahri inuu noqonaye taasi istixbaabkii way inoogu sugan tahay waxaa kaloo inoogu sugan bal dadkii salafkaa rag iyo dumarba si ay ugu ihtimaamayeen rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh axwaashiisa inay ogaadaan ay u weydiinayeen si ay ugu daydaan rasuulka ilaahay ay u raacaan oo dee su-aashan cadawiya ama mucaada alcadawiyaba arrinkaas baa keenay arrinta xadiidka inoogu suganna waa rasuulka ilaahay ayaamo gaara oo u xadaysnaayo uu badsan jiray soomkoodu inaanu jirin laakiin saddex ceesho uu soomi jiray laakiin axaadiidtae asxaaba sunan bacdigood ay wariyeen baa kuba timi tafdiil la fadilo hadduuba ruuxu saddex cisho soomayo la fadilo ayaamahan ayaamulbiidba la yidhaaho taasba laba fadilo oo dee tirmidi iyo qolooyin kaleba way wariyeen oo saddex iyo tobanka afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka maalmaha ee habeenadoodna ay caddada wada tahay ee dee maalmintii iyadu marka horeba oo iskaba caddayda adigu baltaa dee iyadoo tafdiilkaasi yimi oo rasuulka ilaahay xaggiisa uu kaba soo arooray culimadu ta yidhaahaan waxa weeyaan un rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh saddex mucayana wuxuu u laazimi waayey waxaaba dhici kari lahayd dadka qaar inay u qaataan oo loo mareeyo iyagoo rasuulka ilaahay kaga dayanaya inay mutacayin tahayo kuwaas oo kale de kolkolna amaan ashkaash iyo hawlihiisu aanay kolkol u suurtagelin inuu had iyo goor ilaaliye bal si gaara kuwaasi way u yimaadeen waxyaalo kalena way noo dambeeyaan وxdثnي cبداللaه بن محمد بن أسmاء الضبعي قال xdثnا مهدي وهو بن ميمون قال xdثnا غيران بن جرير عن مضرف عن عمران بن حuسين رضي الله عنهما bal ddku koley nin cusbi ma jiro مdرفna waa مdرف بن عبداللaه بن شhkيرo horeynuu usoo maray abi waa صحاaبي isaguna nin caaبda oo taaبiciintii waaweyneyd ama dبqadii ugu horeysay taaبiciintuu noqonaya ثانية weeye kollayna xadiidkan duruqdan buu yeelan doonaa isagoo haddana axaadiis ay udhaxaysu soo celin doono oo bal markaasaaba dee mudarifna haddana yaan arki doonaa isagoo inoo soo noqonaya wuxuu yihi cimraan ibnu xusein ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala lahu rasuulka ilaahay baa cimraan ku yidhi aw qaala lirajulin wahuwa yasmacu ama nin buu ku yidhi kale isagoo maqlaya kolley shakigu waa mudarif oo riwaayatan khaylaan aan ahayn oo haabit kaba warinayo mudarif oo shakiygani ku yimina waabay jiraa dee riwaayaad kaleo dee aan shaki jirine nin inuu rasuulka ilaahay kuba yidhina way jiraane bal shakigu waa mudarif baan leenahay ama cumraan buu hadalka rasuulka ilaahay su-aashan weydiiyey ama nin kale iyadoo cumraanna goobjoo cimraanna goobjoog kaba ahaay uu maqlayay oo wuxuu yihi yaa fulaanu hebelow asumta miyaad soomtay min surati hada shahri bishan bal halkan haddaan surada wadno oo nawowina siuu doort dooranayo bal meeshii aan si aan raacno suradii suratu shay waa wasada waa dhexdiisa oo shayga dee suradiisu markay dee tan oo kale ta'dan dee hadana noqoto marka lagu joogsanayo waa wasadu shay oo kale bal markaa waxaanu ku fasirayaa oo wuxuu riwaayadda dambe iyo tan u yar kala fogeeyo axaadiisu soo dhex geliyeyna nawowi raximah llahu tacaala kaba dhigaya inuu xadiidkii caaisha imakaan kaba soo baxnay ee markaa waxa weeyaan dee saddex cisho inuu soomi jiray ahaa laakiin aanu dee u ihtimaami jirin ayaamaha u kaba soomayo tafsiir oo kale uu gaba dhigo oo ay tahay ayaamaha mustaxabkii inay noqoto sidii ayaamihii biidka oo bisha dhexdeeda kuwaasaa gelaye bal taasba weeye waa se imanka uu halkan leeyahay nawowi laakiin xadiidka marka dambean gaadhno riwaayaadkiisa kale ayaan eegi doonaa dee waa xadiid keliya uune bal waxyaalaha ay culimmadu u badan yihiin ee laguma fasiray halkana nawowi wuxuu leeyahay raximah llahu tacaala muslim nuskooyinkiisa oo dhan halkan suraa dhacday marka dambe uu soo celiyana sarar baa dhacday markaa waaba iyadoo muslim wuxuu u kala fasiraya labada riwaayana ay tahay isagoo suradan wasad kuma fasiraya oo xadiidkiina tafsiir ugaba dhigaya bal taaba weeye walow xaafid ibnu xajar leeyahay dee iyadu kolley duruqda kale iyo dee halkan bal haba yidhaaheen laakiin duruq kaleo sarar halkana dhacday waa jiraan oon suro uun aanay ahayn bal xadiid baa inoo dambeeya hebelow ma soontay min surati hada shahri bishan bal suradiisii ama aakhirkiisiiba haddaan idhaahno bishuna shacbaan bay ahayd wax ma ka soontay qaala wuxuu uhi laa may maan soomin qaala wuxuu uhi faidaa aftarta markaad afurtid ee soomkani rabadaan aada dhammaysatid fasum soomayn fasum soom yowmeyni laba cisho dee soomkaa tadawuca ahaayeed soomiba jirtay ama soomkaa aanad soominba ah iyaday qadihii noqonaysa ama bedel ay kaba noqonayso laba cisho soon taas buu yihi xadiidka kalaamkiisu waa inoo dambeeya insha allahu tacaala ee ta inooguma sugan kol hadduu soom horo aanu soomin oo uu yidhi haddaba bedelkeedii soom imika markay bishanii dhammaato ay tahay inay jidaysan tahay tadawuc ruuxu hadduu lahaa qadihiisa uu qadeeya walow aanay waajib hayn waataynu soo maray laazim ma aha laakiin ay de waxa weeyaan ay mashruuc tahayba wax tadawucood laba iman jirtay hadday ku dhaafaan bal istidraagiisii ama bedilkiisi oo lalaba yimaado waxaana xaafidnu xajar yidhaahaa waxaaba dee kol haddii shay sunno ahaa rasuulkii ilaahay uu yidhi bal ka kol haddii kaasi ku dhaafay imika soon uu yidhi oo taasi ay qadihii tadawuca ay tahay dee faradkii oo kale isagu min baabi awlo weeye oo dee waxmalaa kolley faradkii waa la qalayn hadduu ruuxu dhaafee waxaa taa ku yar xambaarey inu yidhaha xadidkii waaba kaba qaadanaynaa imanaba qolooyinkii lahaa faradkii haddii camdi loogama taga sida salaadii waxyaalaha lamama qalayn karo tii buu malmaanka taasunbuu malaa yar eegayey oo khilaafan liman manaca dalika cibaaro saasuu raaciye bal qadaa mashruuciyati tadawcu inooguma sugan yahay suradii haddii bisha dhexdeeda lagu fasiro ruuxuna markii hore uu soomi jiray dee bal matalan tii ay dhaaftay liamrin ma oo isagii aanu soomkiisii soomin bal bedelkan inuu laba yimaado labada cishii dee waaba taasoo wax ishkaal oo kuba sugani ma jirto laakiin surada haddii lagu fasiro sida laftiga inoo dambeeya sarar ama sirarba uu kuba yimi oo ah bisha aakhirkeeda ay kuba fasireen aynu horena usoo marray rasuulka ilaahay inuu nahiyey shacbaad markaa ay aakhir noqoto in soomkii rabadaan wax lagala horeeyo maalin iyo laba cishiya ha kala horeynina uu yihi sarana maalmaha ugu dambeeya bisha ay tahay bal halkaasoo kale dee ishkaal baa ku sugnaanaya soomkaasi mid marka horeba manhiya ayuu ahaa maxaa keenaya in la qaleeyo iyo inuu rasuulka ilaahay weydiiyo taasi waa tan riwaayaadka dambe insha allahu tacaala iyo kalaamkii culimadu inooguma dambeeyo ee halkan haddaan surada wasal ku fasirno ishkaal markaa ma jiraya sarar haddii lagu fasiriyo bisha akhirkeeda markaasaa ishkaal inoo dambeeya uu imanaya faidaa aftarta fasum yowmayn وxadثnي yaحyى بن yaحyى التmimiy وqtaybaة بن سacيidi جamيعا عan xmaadi qaala yaحyى yaحyى wuxuu hi أخbarana xmaad بن زaydi عan غayrana waa غayraan ibnu jariirkii makaan soo haynay un عan cabdاللahi بn macbadin الزimaniyi عan abi qataadaةa rajul أtى النabiya slى الlه عalيه وsلم faqaala bal inta kale waa inaynu soo marnay cabdالlahi بn macbad الzimani ayaa iyada inoo cusub oo caawa ay inoogu horeysa waanan taabiciintii dhexood ee saxaabiga abuqataadu kaba warinayaa kitaabkeennana xadiidkan buu ku leeyahay iyo xadiid kitaabka dhammaadkiisa ku iman kitaabu tafsiir kitaabu tafsiirna kitaabka wuu dambeeyaa mana badyo dee sida bukhaari oo kale kuma badnee laakiin waa in koobanee kitaabka u dambeeyaayo xadiidka uu ku imanayo duruqda qaar unbuuna ku sugan yahay xadiidkaasi dee saddex xadiid baaba kitaabka dhammaadkiisa ka dambeeyaba saddex keliya kaba dambeeya bal labadaas buu kitaabkeena ku leeyahay bukhaari baa waxaa laga soo naqliyaa inuu yidhi laa yucrafu samaacu min abi qataadata abi qataada waana xadiidkan ku kaba warinayo maqal uu wax ka maqlay lama garanayo muslim laakiin waa kan xadiidkii soo saaray waana ka dee isagu waa saxiix yeelaya xadiidkan waxaa arrinta ay tahayna kollay bukhaari dee shardigiisii ahaa labadan ruuxee wax kala warinaya bal mucaasaro isaga kuma kaaftoomay inayse soo gaadheen kuma kaaftoomay inay sugnaato bal inay wax kala maqleen si riwaayaadka intii kale o dhan halkaa laguma xambaaro oo waxa weeyaan ayaa dee meesha imanaya muqadimadii waataynu soo marray jaanibkaas inuu muslim aada u radiyayo cid weliba aanu magacaabin uu aada ugu radiyayo weliba si xoog leh uu taa uguba radiyayey ou isaga qowlkiisu ahaa labadan shaksi haddaanu dee ninkani raawigu aanu mudalis hayn tadliiska iyada samaac waa loo baahanya mudalis aanu ahayn ninkanna uu soo gaadhay uu wax ka warinaya ay mucaasaroodeen suurtagalla ay tahy inay kulmaan waayo haddii aanay suurtagalba ahayn inay kulmaan labadna isku waktigayo laakiin mid kasta la ogayay beledkiisii inaanu kaba iman meel ay ku kulmaan ba aanu jirin isba taa kuma xambaarayo ay suurtagal tahayna kulankoodu dee isagu waa kaa sanadkaa itisaal buu ku xambaarayey laakiin shardiga bukhaari marka la egiyo taas halkan dee waxaabay noqonaysaa sanadkan inaanu mutasil ahayn calaa shardi bukhaari lakiin shardigii muslim waa mutasil mucaasaradii way jirtaa imkaanu liqaana way jirtaa eeyaynaan khabar bay noogu sugnaan maqalkoodu waa mucaasaradii uu muslim ku kaaftoomayo shardigiisa in markaa waa la helaya bal waxaan leeyahay hadalkaa bukhaari waa tukenaya taasa wuxuu yihi can abi qataadata rajulu nin macnaha ata nabiya salى اllahu alayh wasalam kolley wuxuu leeyahay musqooyinka intoodii badnayd san baa dhacday can abi qataada oo maxay ah rajulu ata waxaana kolley hadalka kuma xambaaray oo taa uu leeyahay lafdiga rajulun waa nakiro nakirana dee ma dhacdo mubtade haddaanay musawiqo jirin musawiq iyadaa u keenaya aanu jirin musawiqaadkiina meeshii imaka halkan ma muuqdo musawiqaadkii mid kamida tiba dee ta xaggii naxwada ayaa meeshii see nakiro loogu bilaabanaya baa meesha iman ama ishkaal waxaan u sheegayaa barhkood inay islaaxiye bacda nusakho ay yidhaaheen ana rajula ata oo de waa iyagoo malaa taa bidacsaday laakiin wuxuu leeyahay uma baahne mnawi markaa muxuu leeyahayba waa mubtade imaka khabar mubtadihiisa xadfayo asha'nu wاlmru manaa xaalada iyo shanigu wuxuu ahaa rajulu nin ataa yimid annabiya salى الlahu عalيه wasalam marka haddii dee laga dhigo ab mubtade maxduufa khabarkii marka mubtade dee waxaa la diidi jiray waa in lagu bilowdo nakiro ama ay mubtade dhacdo haddaan musawiq jirin marka tii maaha baabkeedo waa waxaan dee tawjiihin karna u leeyo islaax la islaaxiyo la idhaa mee san kale aan u qorno wax ku ziyaadino wax loo baahan yahay ma aha rajul ata nabiya salى الlahu عalيه wasalam bal adigu macnuuse waa inoo cadiy inagoo nin baa rasuulkii ilaahay u yimi faqaala wuxuu yidhi kayfa tasuumu rasuulka ilaahay seed u soomtaa bal soomkaaga ka warran seebaad u soomtaa dee soomku weydiinayaana ramadaan maaha waa soomkii sunno ahaa faqadiba rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay su-aashiisaas ninkaa uu kaba cadhooday uu cadhooday su-aashiibuu kaba cadhooday t waxaana ay leeyihiin culimmadu waxaan cadhada keenay wuxuu diiday ama nacay usluubkan su-aasha waayo wuxuu u baahanayaa inuu u jawaabo dee siyaarihii u soomayey bal horta way adag tahayba rasuulka ilaahay markaa jawaab cadi inuu siiyo waataynu soo marray rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inuu kolkol soom isdaba gelin jiray oo loo qaadan jiray inaanu bishaa waxba kaba afurhayn kolkol markaa uu afur isdaba gelin jiray oo loo qaadan jiray inaanu bishaa waxway markaa soomkiisu ayaamo gaara oo xadaysana uu soomo kol waa badsan jiray kol waa yaraysan jiray kolba dee hawlo badano isaga waa dee imaamkii muslimiintii dadkaas oo dhan buu maamulayaa xuquuqdii ehelkii baa jirta dadkii ama umuuriyo kolkol aanu dee waxa weeyaan taas lagaba horreysinaya soomkii uu soomi lahaayo markaa sideed u soomtaa jawaabtiina ma dabdisnaanayso gees kalena waxaa dhici kartaba ruuxii inay mafsada ugaba dhalato oo markaa haddii uu rasuulkii u sheego uha saa iyo saasaan soomaa inuu uba ictiqaadiyo ninkani inay waajibba tahay taasi waa mid ama se sidii dadka qaarkood kaba dhacday inuu dha intani wax saasaba ma ahe sa dee kuwii rasuulka ilaahay guryihiisa intay yimaadeen dumarkii weydiiyey ee rasuulka ilaahay cibaadadiisii weydiiyey markii loo sheegay ay ogaadeen rasuulka ilaahay inuu dee awqaadda qaarkeed seexdo awqaadda qaarkeedna kaco ayaama qaarkood soomo ayaama qaarkoodna afuro ayaa maxaa fakaanahum taqaaluha way yaraysteen waxay yidhah deeto idhah maye rasuulka ilaahay inagu lamid ma nihin dembigiisii horeyo kii dambe waa loo dhaafay inagu dembigeenni baan sidanaaye arrinta aan kaba badino taas oo kale ayaaba dee meeshii kaba iman lahayd iyaduna waa iman lahaydba bal markaa de rasuulka ilahayna kolley ikhtisaarkiisa isagu waa qudwadii dadka oo dhan hadduu waxyaalo saas oo aada u ziyaado le waa laga yaaba dadkii kudayashadoodii inay mashaqo iyo dhib ugaba iman lahayd bal adigu rasuulka ilaahay su-aashiisii ee umuurahaasna way jiraane wuu dhibsadayba ama uu karhayba markaasaa deeto cumar baa maxaa dhacay falamaa ra-a cumaru cumar markuu arkay radia allahu canhu qadabahu rasuulka ilaahay cadhadiisii uu taa kaba cadhooday ayuu qaala yidhi isagoo rasuulka ilaahay dejinaya cadhadii ka biinaya radina billaahi rabban وبالإسلام ديiنا وبمحمد نبيa رضيna waanu raali نoqonay باللahi ilaahay baanu ku raali noqonay ربا rabi ahaan وبالإسلام iسلامkana raali baanu ku noqonay diiنا diin ahaan تmيiز baanu ku nasminaynaa وبمحمد محمedna raalli baanu ku noqonay nebiya nebi ahaan oo isagaa nebiga yagiya iسlaamkuna waa diintayadii de ilaahayna subحaanaه wataعaalى waa rabbiga yagii cibaadada yada mutay nacuudu biالlahi ilaahayna waan magan gelaynaa min غaضb الlahi وaغaضbi rasuulihi ilahay cadhadiisa iyo cadhada rasuulkiisan ilahay kaba magan gelaynaa faجacala cmaru cmar baa gudagalay radي الlahu canhu yuradidu inuu ku celcelinaya hadal kalaama xataa sakana kadabwi ilaa rasuulka ilaahay cadhadiisii ay degtay faqaala cumaru cumar baa wuxuu yihi yaa rasuula اllahi kayfa biman yasuumu dahra kulah markii daahilinta degtay si ruuxiina jawaabba uu helo dadkiina ay kaba wada faa'iidaystaan dee uslub fiican waa kan rasuulka ilaahay buu ku bilaabay degi yaa rasuula اllahi buu yihi haddana su-aal caamuu weydiiyey bal xaaladaasoo kale ka waran buu yihi jawaabo fiican buu helay oo ataa laba idhaaho dee xusnu su-aali nisfu lcilmi waa su-aasha fiican cilmiga barhkii bay tahay waa usluubkii fiicnaa u weydiiyey baa deeta cilmigaa badanayay markay noo soo baxay usoo saartay oo rasuulka ilaahay dee markaa xaggii ugaba keentay ama uga soo saartee bal ka waran buu yihi ruuxa soomaya kayfa ay kayfa xaaluhu bal xaalkiisu siduu yahay biman yasuumu ay man yasuumu bada kollay iska zaa'id noqoto lafdiyada dambaba kuma sugnaa cidda soomaysa addahra kula bal ka waran shaksi maalin kastaba soomanoo dahrigoo dhan soomaya qaala markaa rasuulka ilaahay wuxu uhi laa saama kaasi muu soomin walaa aftara manaanu afurin aw qaala wuxuu uhi lam yasum ma soomin walam yuftir laa saama man saama alabada waataynu xalay soo marray xadiidkii cabdullaahi bnu camrin macnuhu waxa weeye soom dee fadiilo badan leh kaasi horta muu soomin waa soomay laakiin soom fadiilo badan loo dee intii rasuulka ilaahay ama shareecadii inoo xadaynaysay inoo jidaynaysay inuu kaba badiyo arrinkani waaba tan diidmoo loo diiday sharcigu diiday baabuu isaga dee ku dhacayba markaa soom kamaal alfadiila ay ku sugan tahay waa laga fadli badan yahay soomkiisa sawmu yawmin oo iftaaru yawmin baa ka fadli badan markaa muu soomin manaanu afurinoo dee waxa weeyaan afur gaajadan iyo haraadkan ka reebana muu afurinoo waa kan waa soomana gees kalena soomkiisu dee dariiqadii fiicnayd iyo habkii fiicnaa mu waafaqsanaynba laa saama walaa afdar lam yasum aw lam yasum walam yuftir qaala wuxuu uhi kayfa bal kayfa xaalu man shaksi xaaladii rasuu yahay oo ka waran rasuulka ilaah yasuumu yowmeyn laba cisho soomayo o yuftiru yowman xaggii cibaadaduu badinaya qaalib yeelay maalin buu afuraya laba cishona waa soomaya oo markaa saddexdii cisho dee labana waa soomayay maalinna waa furaya bishii labaatan buu ka soomaya tobanna waa furaya qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wayuiiqu miyuu karayaa awa yuiiqu dalika axadun ma ruux baa taa karaya dee ujeedadu haddii sanad uu karo taa cidima wadi karayso way ku adkaan doontaa ruuxii markuu dee muddo kuba dhex jire miyuu taas arrinka caynkaasa ma cid karaysaa jirta yaa karaya taas qaala markaa cumar baa wuxuu ihi kayfa man yasuumu yowman wayuftiru yowman masaa-ilku waa wada cumar intuba kayfa ay kayfa xaalu man shaksi xaaladiisayta yasuumu soomaya yowman maalin wayuftiru yowman qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi daaka sawmu daa-uuda calayhi salaam maalin oo la soomo maalinna la afuraa nebi daawud soomkiisii weeye waana dee acdalu siyaam iyo afdalu siyaam saynu soo maray qaala wuxu uhi kayfa man yasuumu yowman wayuftiru yowmayn bal ka waran rasuulka ilaahayow ruuxa maalin soomaya laba cishana afuraya taa hore eeg cibaadadii iyo dee nafta xaddigeedii iyo xaqeedii oo la siiyaa way sinaayeen midna mid kamay badnayn ee tan eeg laba cishuu afuraya maalinna wuu soomaya macnaa bishii toban cishuu ka soomaya labaatanna waa afuran yahay oo markaas qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wadidtu waxaan jeclaaday ani aniga dawiqtu dalika in laykarsiiyo dawiqtu way laykarsiiyo dalika arrinkaasoo in laykarsiiyo oon karo inaan dee toban cisho bishii ka soomo labaatanna afurnaado waaban ku tamaniyey taas buu ihi rasuulka ilaahay waataynu soo marray wisaal xataa ay ama uu isugu bixin jiray soomka isagoon waxa weeye waxba afurin oon waxba cunin waana ka yidhi inii abitu cinda rabbi yudcimnii wayasqinii marka waaba karayaye dee arrinka halkan ah say dee adigu halkan qoloynaya ama dee ay shuraaxda kuma fasirayaan ay kuma fasirayaan karitaankan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu leeyahay waaba dee ummadaydu inay taa karto ama waxaaba weeye macnu waadnaweyno taas iyo waa say dee qadciyad iyo raajax yarayaan oo waa ummadiibu ujeedaa sida lafdiga inoo dambeeya ee ah ee lafdiga inoo dambeeya ku iman doono dee waxa weeya waxaan jeclaadayba layta ana allaha qawaana lidalik oo isagiyo ummadii buu israaciyey haddii ama waxaba weyday rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh xuquuq badan oo xuquuqdii muslimiinta iyo xuquuqdii ehelkii iyo wufuuddii u imaanaysay xuquuq badan baa laazimaysay oo kale iyada dadkan usoo qasaya dadkan islaamkaa si guudba ehelkiisii badnaa xuquuqdaasaa laazimayso ee umuurahaasna kolkol aanay u suurtagelinayn taas oo kale oo tan buu lahaa haddii dee iyadoo aan karo iyadoo xuquuqdaas oo dhanna aan wada ilaalinayo waxa aanan kama wada daciifayn aad baabaan u jeclaaday ama taa waan ku tamaniya waan jeclaaday waan jeclaan lahaa weeye haddaan sidaas ay dhacdo oo layba karsiiyo markaasaa muxuu yihi haddana oo su-aashii weli waada uma qaala rasuul llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa yidhi isagoo dee wax fudud fadli badan leh soomkii dahriga oo dhan uba dhigma ruuxu hawshiisu inkastaba ha badnaateena uu karayo hadduu weynaado iyo hadduu da noqdona uu la iman karayo tilmaamayo inoo caddaynaya ayaa muxuu yihi halaaثun waa saddex cisho oo min kuli shahrin bil kastaba xaggeeda kaba haday waa so sowmu halaaثin weeye waa saddex cisho soomkood oo bil kastaba lagaba sooma iyo wa rabadaanu rabadaan ilaa rabadaana muntahiyan ilaa rabadaani ilaa rabadaanta kale laga gaadhayo fahada kaasi siyaamu dahri kullihi waa zamankii oo la wada soomay buu ka dhigayo ruuxu hadduu bishii rabadaan soomo saddex cishona bilihii kale mid kastaba saddex cisho uu ka soomo sano marka la eego ajriga iyo fadliga loo ziyaadinayo loo laablaabayo muxuu noqon nin sanadii oo dhan soomay oo ruuxii siyaamu dahri intaasaaba ugu filan hawl ay ka shuqlinaysiiyo waxay bal maalan isagii ay ku keenayso xuquuq kaga dayacmaysaana maba jirto oo bal matalan taas wey sanadii oo soomkeeda oo dhan wey markaas haddana wuxuu uhi siyaamu yowmi carafata maalinta carafo soomkeedu axtasibu cala llahi macnaa arjuu cala allah weeye macnaa waxaan tirsanayaa oo ilaahay agtida aan rajaynaya ilahay aan kaba rajaynaya ee kolley rajihiisna waa shay xaqiiqo waa wax la siiyey ibe an yukafira sanata alatii qablah sanadii ka horreysay inuu kafaaro u noqdo oo ruuxu markaa uu soomo maalintaa carafo ilaahay daraaddii u soomo sanad baa ka horreysay waa maalintaa wixii ka horreeyey o dhan ilaa maalinta maalinteedii inuu kafaaro u noqdo oo lagaga dhaafo wixii dembiga kaba dhacay an yukafira iyo wasanata alatii bacdahu sanada ka dambayso macnaa waxaan rajaynayaa laba sanadood inuu dembigood kafaaro ruuxa uga noqdo mid waa tii tagtay garanay waa dembi ka dhacay oo lagaga dhaafayo midna waa tii soo socotay oo dee taas weli dembigeediiba lama gaadhin waxay yidhaahaan oy kuba xambaaraan culimadu xagga dhaafidda taas soo socota laba wej baabay dee soo naqliyaanoo midi in ilaahay subxaana watacaala soomkan maalintan uu soomee uu kaba aqbalay uu ku ilaaliyo kuba dhowro oo uu ka xafido wixii dunuub noqon lahaa isaga sanadaas ilaa waqtiga waqtigiisa ee ilaalintaa laga ilaaliyey soomkiisii sababtii lagaga ilaaliyey inoo lagu ruux maxfuuda noqdoo la dhowro waxaa ilaahay kaba dhowray oo daacadii waafajiyey xumaantiina uu kaba dhowray ayaa maxay noqotay si wax laga dhaafay oo kaleo dee wixii uu ku helayna soomkii bay ahayd taasi waa mid iyo iyadoo la yidhaha haddii dee ay kaba dhacaan sanadaa dhexdeeda ay wax ka dhacaan waxaan waana dunuubtii camalka saalixa lagu dhaafayo dee sakaa'irta camalka saalixasan hore weyse iyo salaadba ugu soo maray laguma dhaafaa ida jtunibat alkabaa'ir maa lam tuksha alkabaa'ir maa lam tuta alkabaa'ir alfaada sidaasaan soo maray ayaa waxay noqonaysaa camalkan khayrkee uba yaalay ayaa kafaaro uba noqonaya hadday kaba dhacaan labada adigu dee ixtimaama labada macnoba culimadu way sheegaan axtasibu cala llahi wa siyaamu yowmi caashuura maalinta cashuuro soomkeedana axtasibu cala llahi an yukafira sanata alatii qabla isna waxaan rajaynayaa ilaahay aan ka rajaynayaa inuu sanadii ka horreysay yoomkaas markuu yoomkaa ruuxu soomo uu dembigeedii lagaga dhaafo kafaaro ugaba noqdo dembigiisa waana fadl aad iyo aada u badan weeye وxdثna محمد بن المثنى ومحمد بن بشhاaر واللفظ لبن المثنى qال xdثna محمد بن جعفر qال xdثna شعبة عن غyلاn بن جرير سمع أنه سمع عبد الله بن معبد الزmاني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه bal snadku waa kii marka dhaweyd aan sooba haynayo dee dadka kale muxamadadan iyo iyo shucban iyo inoogu soo biiray uun mooyaane waa sanadkii marka dhaweyd aan soo maray markan aan dee kolley ay soo noqnoqotaa nin raawiye inagoo ka hadlayna inaan laha xadiidkan un buu ku leeyahy muslim ama laba xadiid buu ku leeyahy ninkana cabdillahi bni macbadna waxaan yidhi laba xadiid buu ku leeyahy markii hore waa tan imikana waa kan dikrigiisa inoo soo noqday dee markan aan leenahay xadiid keliya uu leeyahay hadduu xadiidku duruq lahaayuu duruqdiisii ku wada jiro waa xadiidkii uun oo maha imaka waa ka imika halkan ku jira halkanna waa ku jira haddii dariiq saddexaad yimaadona uu waduu ku jiro kol hadduu xadiidkii uun uu yahay mar keliyaa la wada tirinaya xadiidkaasunbu ku leeyahay baan odhanaynaayo taasi maha macnuu duruqdii inagoo tirinayna inta gooree dikrigiisu yimi inaan tirinayna ma aha imaka markii horena waa ku jira halkan waa xadiid keliya uun عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم سئل waa la weydiiyey عan sومhi sومkiisa la weydiiyey qاaل فqضba رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم sida uu soomo de waa ninkii markaa weydiiyey su-aaشhaa hore فqال cمر رضي الله عنه رضيnا باللhi ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسuuلا وببycتna bycة intan baa lfdigan dambe ama dariiqan dambe inoo soo korodhay oo cmar baa wuxuu yihi ilaahay baanu raalli ku noqonay rabbi ahaan oo dee islaamkiina diin ahaan baanu raalli ugu noqonay nebi moxamedna rasuul ahaan iyo annaga rasuulka iyagiinu yaan ugu raalli noqonay wa bibaycatina waa mubaayacadii aan rasuulka ilaahay la mubaayacoonayna een dee islaamkan kula mubaayacoonayna taasaanu ku raalli noqonay baycatan bayca ahaan oo bayco iyo mubaayaco iyo mucaahadana tii baa noo xidhan rasuulka ilaahay aan la galay islaamnimadkan aan kulaba galay oo taasaan iyadana baycana iyadaanu dee waa taas ayuunbaan tirsanayna aan raallina kuba nahay rasuulka ilaahay cadhagiisi way degto su-aalihii baa bilaabmay qaala fasuila can siyaami dahri waana tii aynu soo marno cumar baa su-aasha lahaa bayhaqi oo kale iyana riwaayadiisa way kuba caddayda faqaala laa saama walaa aftar ninkaasi mana soomin mana afurin aw ma saama wamaa aftar qaala fasuila can sawmi yowmeyni wa iftaari yowmin rasuulka ilaahay baa la weydiiyey laba cishoo la soomo maalina la afuro qaale wuxu uhi waman yudiiqu dalika taa yaa karaya waa hawl waa fadliba way noqon kartaa laakiin way adag tahay walow dee soom ka fadli badan ma jiro qaala wasuila can soomi yowmin wa iftaari yowmin maalin oo la soomo maalinna la afuro ayaa la weydiiyey qaala daaka soomu akhi daa-uuda waa walaalkii daa-uud soomkiisii uu soomi jiray dee isagana acdala siyaam wa afdala siyaama qaala wuxuu uhi raawiga xadiidka warinaya wasuila waa la weydiiyey can soomi yowmi اlithnayni maalinta isniinta soomka la soomaa la weydiiyey qaala wuxuu uhi daaka kaasi yowmun maalin weeye ulidtu fiihi aan dhashay waa maalintii aan dhashay oo dee rasuulka ilaahay ee ilaahay dee dalaaladii inagaga badbaadiyey oo naartii inagaga badbaadiyey iyo markaas ayaaba dee yoomkii uu isagu dhashay taasba oo dee waa nicmo weyn taas waa yowmun maalin weeye bucutu la isoo diray aw unzila calaya waxyigan soo degayna waaba dee nicmatii ugu weyneyd iyaduna oo maalintii laysoo diray ama waxyigu uu bilaabmay ee layguba soo dejiye weeyo macnuhu yoomku fadli buu leeyahay ruuxii sooma yowm alithnain sooma fadli buu leeyahay waa taa macnu walow dee axaadiitaan kitaabka inooguba sugnayn ay tahayba dee inuu markii la weydiiyey isniinta soomkeed iyo khamiista iyo isniinta iyo khamiista ilaahay baa acmaasha loo bandhigaayo waxaan jecelahay camalkayga in la bandhigo anigoo sooman oo markaa bal meeshii waa dee inay mashruuc tahay fadli ay leedahay maalinta isnaynta yowm alithnain oo la soomo qaala wuxuu yihi raawiga xadiidku faqaala rasuulka ilaahay baa yidhi sawmu ثalaaثati ayaami min kuli shahri warabadaanu ilaa rabadaana sawmu dahri waa sanadii oo dhan soomkeeda intaasi kaba dhigantahy ruuxii intaasun ilaashada intuu bishii rabadaan sooma bil kastaan saddex isho kaba sooma sanadii soomkeedii oo dhan buu wada leeyahay qaala wuxuu uhi wasuila can soomi yowmi carafata waa la weydiiyey dee waana tii su-aalihii hadda aynu soo maray su-aalaha inta hore oo dhanna waxaa weydiinayey cumar ibn اkhadaab inta dambana se riwaaye bayhaqi kuba sugan isagun baa weydiinaye faqaala yukafiru sanata almaadiyata wاlbaaqiya sanadii tagtay iyo tii dambeysay ayuu kafaaro u noqonaya qaala wasuila can soomi yowmi cashuuraa faqaala yukafiru sanata almaadiyata sanadii tagtay buu kafaaradeeda iyo dee yowmu carafa ka fadli badan horena waxaan usoo ogaanay ruuxa xaajiga ah isaga maalin afur inay u tahay ee waa ciddii aan xaaji ahayn ayaa soomkani fadliga badan uu leeyahay wa fii hada alxadiidi xadiidkan waxaa ku sugnaa muslim baa le min riwaayati shucbata qaala wasuila can soomi yowmi اlithnain wاlkhamiisi fasakatnaa waan ka aamusnay baa muslim leeyahay can dikri اkhamiisi khamiista sheegitaankeedii waa limaakii liajrigii naraahu aan ictiqaadinayno wahaman inuu khada ay tahay halkan dhacay ama shucbo kaba dhacay ama nuraahu way ku dabdiyeen aan u malaynayno oo nadunuhu haddii naraahu la idhaha nactiqidu wahaman wahman wahman inay qalad iyo khada ay tahay bal xadiidku waa kii horeynu kaba soo baxnay waxa uu muslim halkan inoo faa'iideynaya xadiidka shucba eeg waa dariiqan aan haynee shucba waxaa ku sugnaa wasu'ila can sawmi yowmi الاثnayn wاlkhamiisi laftigaasaa ku sugnaa laakiin muslim intaa waa iskaga tegey waa ka aamusay oo ma sheegina wuxuu ku kaaftoomay can sawmi yowmi الاثnayn waayo wuxuu u arkayey inay khada taasi tahay xadiidkii wahm ay tahay sida u arkayeyna waxa ay tahayba xataa jawaabtii dee haddii laba yidhaaho waxaa la weydiiyey rasuulka ilaahay maalinta isniinta iyo khamiista soomkoodii jawaabtii maxay noqotay daka yawmun wulidtu fiihi aw wa yawmun bucithu fiihi jawaabtii wuxun bay khaas ku tahay isniin khamiistii lamama hadal qaadin jawaab markaa tan buu arkay inay ziyaado tahay ama wahmi dhacay ay tahay saasuu gaba aamuso arrinkana waxa weeye kitaabka muqadimadiisii buu lahaa bal matalan isagoo dee umuuro kaba hadlaya xagga tacliilka axaadiista ee umuuraha waxaan sii caddayn doonaa markaan axaadiista mucalalkaa iyo gaadhnoo barhkood ay yidhahaan waa kitaab kaleu leeyahay arrintu ay tahay meelo sida halkan oo kale iyo meelo kale ayuu kolkol cillo xadiidka kuba sugan buu sheegaa waana tan meelihii bay kaba mid tahay ulahaa waan sharxi doonaa cillada iyo taas markaan meelaheeda gaadhno oo imaka wuxuu leeyahay xadiidkan ziyaadadan ah alkhamiis buu cilaynayaa arrintan jirtaana jawaabtii xataa kababa muuqato hadday khamiistu laba socotay dee jawaab bay noqon lahayde jawaabtan meesha inoo taala isniintii un bay kuba khaastay marka wuxuu arkay wahm ama qalad ay tahay ama xagga shucbo ah saa daraaddeed buu uga aamusay bal welina waxbaa inoo yar dambeeya وxadaثna cubayd لlah بن mعaadi qala xadaثna abi xa وxadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna shabaabة x وxadaثna isxaaq بn ibrahima qala aخbarana ndr بn shumayr بn shumayri kulhm can shucbata bhada اisnaadi oo waxa weeyaan ndr بn shumayl imaamka dee amadii carabiyadana ahaa de waana ninka muxadiثka iqada ah iyo mucaad ibnu mucaad iyo shababat ibnu sawaar waa saddexdaas intooduba xadiidka can shucbata shucbay ka wariyeen bihada isnaadi isnaadkii shucba lahaayee dee imakaan kaba soo baxnay markii hore moxamed ibnu jacfar gundar baa kaba warinaya isagee وxadaثnي أحmed بن سacيidi الdarimiي qala xadaثna xabaan bnu hilaali qala xadaثna aban الcadاr قال xdثna غylan بن جريr عن في hada الاسناad wa isنaadkan بmثل xadيiثi شhucbata oo xadiidkii shucba laba mid oo ujeedada khaylan ibnu jariir markii horeba shucba waa ninkuu kaba warinayey ee xadiidka inooguma sugnaa dariiqii shucbe ka horeeyeyna xamaad ibnu zaydna isagun baa inooguma sugnaa isagaana cabdالlahi بn macbad kaba wariyey xadiidkuna waa ka khaylan iyo cabdالlahi بn macbad iyo abuqataada iskuba xiga haddaba imika sanadkan shucba waa ka maqan yahay yaa aban ibn yaziid alcadaar baa xadiidka khaylan ibnu jarir ka wariyo shucbuu loo siman yahay iyo xamaad ibnu zayd iyo غayra anahu dakara fiihi wuxuu sheegay alisayn isagu waaba tan waa asbaabaha wahm uguba tiriyey riwaayadan aan ta shucbo ahayn ee abaan xadiidkii uu kuba warinayay uu khaylaan kaba wariyey isnaynta un baa kuba sugnayde walam yadkur الkhamiisa khamiistii muu sheegin وxadaثnي زhayr بن xrb qala xadaثna cabdالرحman بن mahdiyi qala xadaثna mahdiy بن maymuni عan غayrاn عan cabdالlahi بni macbadin الzimaniyi عan abi qataadaة الأnصariyi radي الlahu عanه ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم suئila can sawmi yوم الاثnain waa umuurihii wahmka ugu maleeyey ama wahmiga faqaala fiihi wulidtu yoomkaasi waa maalintan dhashay wa fiihi unzila calaya waana maalintii waxyiga layguma soo dejiyey oo yoom markaa fadiilo gaara leh soomkiisna uu mashruuc yahay ciddii soomaysa dee waa sunno une bal iyada dee intii tarjamadii yom اlisnain iyo yom alkhamiis walow tarjamada uu kuba daray halkan dee isnayntii unbaaba axaadiis ay nooguma sugnaanaysa haddii la yidhaaho waa khada bay ahayd sheegitaankan khamiista laguma sheego waana san dee imaka muslim uu soo dhigtay oo kale waxaana halkan dee qaadiciyaad sheekhu kaba soo noqonaya kol hadduu qaada idlaaqana isagu ujeedaaye inay suurtagal tahay riwaayada shucbaba inay saxiix tahay laakiin wasfigan ah wilaadada iyo inzaalku isnayntii inuu u laabmayo ee khamiista aanu u laabmahayn oo naweyno waa isagoo le taas waa mutacayine bal adigu xujadu markaa halkan ma noqonayse xadiidkaa kale ee uu sheegay rasuulka ilaahay inay acmaasha cardigooda uu dhacayo maalinta isniinta iyo maalinta khamiista loo dembi dhaafayo ee cid alla ciddii muwaxid ahayd wixii aan mutashaaxinayn ahayn sheegay in uu jecel yahay camalkiisii isagoo sooman la bandhigo bal kuwaas iyabaa daliilka khamiiseed iyo noqon eh waxaan leenahay xadiidkan muslim markaynu eegno waa kan ku tiriyey wahm inay tahay ama khada ay tahay saa daraaddeed halkan xujo uguma sugnaanayso ee haddii aan bal matalan dee waxa weeyaan aansan dee barhkood ay ishaarayaan iyadana aan la tawjiihin oon la odhan de waaba markaa waan sugi aan la sugin baabu saw sawmi sarari shacbaana shacbaan aakhirkeeda bal soomkii la soomayey ayuu baabkeedii yahay laftiga sarar xadiisku inooguma iman doonaa xadaثana hadaab bnu khaalidin qala kolley waxoogaa kalaamana uu ku leeyahay halka nawowi raximah llahu tacaala oo dee xagga marka la eego un saddex cisho iyo soomkooda uno xagga ma saddex cisho gaara oo mudnaan li miyay jirtaa mise saddexii cishee la soomaaba waxa weeyaan kolley way way siman yihiin xagga fadliga iyo inuu soom dahri ay u noqonayso horta taasi dhammaanba hadduu awal ka soomo iyo aakhir iyo wasad hadduu ka soomo hadduu israaciyiyo hadduu kala googooyo iyada hadduu tobankii cisho maalin ka soomo fadliga waa uxasilaya kol hadday bishii saddex cisho ay tahay laakiin saddex cisho iyaguna mudnaan ziyaadaani ma jiraano culimo in badan oo culimada kaba mid oo saxaabo iyo taabiciin bale ayaam albiyd bay kaba dhigeen cumar ibn khadaab iyo ibnu mascuud iyo abuder iyo kaba mid bay ahayn asxaab shaaficiyana waa ta ay yidhaahaanba qolooyin baa doortay sida nakac iyo aakhira shahr kuwa waxay doorteen saddex xagga bilowga caasha ayuu leeyahy iyo qolooyin waxay ama caaisha waxay dooranayeen sabti iyo axad iyo isniin in bil laga soomo bisha kalena salaasa iyo arbaca iyo khamiis dee ayaamihii loogu dhameeyo un bal taas waxaan jimco ahayn kuwo kale isniin iyo khamiis hadhowna maalin kale oo ama isniin ama khamiis lagaba dhigo bal adigu kolley culimada waa camalkoodii iyo doorashadoodii ayuunbay taasiba ahaydba ee waxa weeyaan ayaamaha biidkuna kolle dii xadiidkaa tirmidi iyo keyrka ay wariyeen mudnaan siyaaday yeelan laakiin fadligu wuxuu ku xasilayaa un soom saddexii cisho ama saddex cisho bishii laga soomo baabu soomi sarari shacbaan sarar waa aakhirka imaka ayaan ku fasiraynaa surada sidaan kusoo fasirnay uguma fasirayno xadaثana hadaab bnu khaalidi qaala xadaثana xamaad bnu slmةa can haabiti can mudarifi walam afam mudarifa min hadaabin can cimraan bni xusayni radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm qaala lahu liaakhara waa xadiidkii marka dhawidaan kaba soo baxne sanadkaa wax yar baa ku sugan sanadka dadka horta waa dadkaynu soo maro hadaab bnu khaalid waxaan soo sheegnay hudbana in la yidhaaho culimada isku khilaafsan yihiin midna waa make midna waa horta laqab midna waa magace keebaa laqaba barhkood hadaab laqabka ka dhigo hudbo magaciisa ka dhigay way jiraan kuwo hudbo magaciisa ka dhigay oo hadaab laqabka ka dhigay way jiraan bal masalan isweydaariyey bukhaari hud buu isticmaalaa muslimna hadaab buu meelihii kuba yimaadaba isticmaalaa lakin waa ninkaa keliya un hudbat ibnu khaalid iyo hadaab ibnu khaalid waa nin keliya un muslim ba lakin halkan muxuu yihi walam afam muslim baa leh hadalku waa hadal muslim mudarifan mudarif maan fahmin min hadaabin ujeedadu xadiidkan markuu hadaab ka maqlay sanadkiisiina xadiidka uu kuba wariyey lafdigan ama magacan mudarif oo waa mudarif ibnu cabdillahi ibnu shakiir oo saxaabiga kaba warinaya ayaa laga yaaba muslim ma dabdin ujeedadu ama dadkaa badnaa hagaag buu maqribo waayey kamaan fahmin buu leeyahay marka muxuu leeyahay dadkii kale dee ayaa u sugay taasna waa arrin mas kutubta musalaxana kuba timaado marka majlis imlo laba joogo sheekhiina waa riwaayo inaga diraayaan qaadanaya iyaga riwaaya la qaadanayay waa kan sanadkiisii sheegaya bal markaa in haddii uu wixii markii majliskii ay kelimaadka qaar kaba qarsoomaan sheekhiina waa ka warinaya waa ka le xadathana fulan kelimaadkii qaarkood baa qarsoomay marka dadkii kale dee majliska fadhiyey ama mustamligii ha noqoto ama ruux kale ayaa kelimadii u sugay oo ama hadduu hagaag u maqli waayey si fiican aanu u maqlin u sugay oo kale taasi dee waxa weeyaan dhib mala yidhaahno wixii waa lagu warin karaa abu da-ud iyana way dhacdaa oo dee meelo way kaba dhacday dee amhiladeeda kolley tadriibu raawiya ay kuma sugan tahay muslimna waa ta halkan aan hayno bal marka waxa weeyaan haddii kelimo uu dee ruux rafiiqiisii ahaa magacii oo kaba qarsoomay ama kelimadii ka qarsoontay uu sugo e waa ku warinayaa bay le markaa waa tan laakiin waa kan xaaladii buu caddeeyo mudarif waa lay sugay buu leeyahy dad kale ayaa ii caddeeyey ii sugay laakiin anigu markan she marka m hadaab aan ka maqlayay intaa maan fahmin ama maan dabdin markaa ninkii buu ku yidhi ama cimraan ha noqdo ama nin kale asumta miyaad soomtay min sarari shacbaana shacbaan aakhirkeedii miyaad soomtay kollay sarad siinta fadxadeeda iyo kasradeeda way soo naqliyeen aniga waxaaba i xarakeysan damu qaadiciyaad waa damdigiisii oo surarna la yidhaah haddii surar idhaha jamcu suratin baabay noqon waxa weeyaan sararna waxay leeyihiin oo ay u badan yihiin waa culimada intooda badan dee kuwa wax kale ku fasirayna way jiraan hadday tahay ahla luqa iyo xadiis iyo nimankii culimadii gariibka iyo ay markaa ay kuma fasireen sarar waa aakhira shahri min alististraar ayay kaba timi waa qarsooni oo waa ayaamahan bishu ama dayixi qarsoomayo ee waaba markaa ay noqonaysaa sideed iyo labaatan sagaal iyo labaatan soddon waa ayaamihii ugu dambeeyey bisha dayixu an ama bishu aanay muuqan ahaynba dayixi dee waktigaa bil way tahaybe aanay muuqan ahayn taas baa la yidhaahaayo ististraar macnaha waa qarsoonidan uu qarsoomayo qamarkii ayaamaha ama habeenadaas markaa bisha akhirkeedii bay noqon bal taas waa lagu fasiray oo baltaa bal horta aan taa ku socdo wixii kale bal matalan lagu fasirayna waan kusoo laabmaya miyaad bisha akhirkeedii waana shacbaan wax ma ka soontay ma soontay qaala laa ninkii wuxuu uhi maya maan soomin qaale wuxuu uhi faida aftarta marka dee rabadaan baa markaa la joogaag markaad afurto rabadaan dhammaato fasum yowmayni bal laba cisho malaa tii bedelkeed ah soom hadday laba cisho ay ahayd laba cisho soom وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qاaل xadثna يزيد بن هاrون عن الjurayriي عن أbي العلاء عن مdرف عن عمrان بن حuseين رضي الله عنهma jurayri سعيد بن yasr inuu soo maray sqاaر taaبعيn labada nine kale abوlcلاء iyo mdرفna waa isku dabqo waana walaalo oo dee يزيد بن cabdاللahi بن شhakيr weeye abوlcلاء mdرفna waa mdرف بن cabdاللahi بن شhakيr weeye waa laba ninoo walaalo taaبiciintii waaweyneyd ba ilma cabdاللahi بن شhakيr weeye haddaba laakiin way kala warinayaan can cimran ibni xuseynin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala lirajulin halkan shakigii ma jiro nin buu ku yidhi cimraanna waa warinaya hal sumta min sarari hada shahri shay-an bishan aakhirkeedii miyaad wax ka soomtay qaala wuxu uhi laa ninki may faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam faida aftarta markaad afurtid min rabadaana rabadaan soomkeeda aada dhammaysid fasum yowmeyn makaanahu waa soomkii ku dhaafay nad soomin meeshiisii laba cisho soomba xadaثna mحamed بن المثنى qال xadaثna mحamed بن jaعفr qال xadaثna شhuعbaته عan بn أخي mdرف بن شhakيr mdرف بن شhakيr horta mdرف waa ta aan soo maro oo mdرف بن cabdاللahi بن شhakيr awowgii weeye shakيrkani aabihii waa cabdاللahi weeye mdرف cabdاللahi بن شhakيr nin uu adeer yahay walaalkii dhalay taas weeye lakiin laftiga dambe maxaa inoogu iman cabdullaahi ibnu hani ibni akhi mudarif oo magacuu marka dambe uu inoogu imanaya dariiqe ninkan waxaa la idhaahaa cabdullaahi ibn hani ibni cabdillahi ibn shakir mudarifna waxaa idha wa mudarif ibnu cabdillahi ibn shakir abulcala waa yaziid ibnu cabdillahi ibn shakir marka ninkanna waa cabdullaahi ibnu hani baa la idhaha awogiina waa cabdullaahi ibnu shakir kan dee waxa weeyaan marka hani iyo mudarif iyo abulcala iyobaa walaalo ahaa musanifkeenan waa muslim ayuunbuu isagu la gooni noqdo oo ujeeddada kutubtan kale usuusha ah ee lixda ah midna kuma sugna ninkan cabdillaahi ibnu hani allahuma de waxa weeyaan horta midna kuma sugnaba tafaradin waa waxaa la gooni noqday muslim waxaana xafnu xajar kaba cabiraa maqbulu min alkha saadisa waa maqbuul istilaaxiisuna waxa weeye waxa axaadiistiisu ay yar tahay eeg axaadiistiisu ay yar tahay wax looga tago oo dee lagu daciifiyana meeshii aanay kuma sugnaanin cidna ay ku raacdo xadiiskii ay cidila wadaagsanayso taas buu maqbuul kaba cabira maantana dee mutaabacaad weeye oo waa kaa duruqdii hore xadiisku inoo leeyay ninka caynkaasa ee uu maqbuulka kaba dhigo hadduu xadiiskaa mid la goonini noqdo yahay maqbuul kuma hayo ee layinulxadiid buu ka cabiraa waa siqa tadciif waana xadiidkiisu dabacsan yahay ama jilicsan yahay waa kan laakiin markay mutaabaca jirtay xadiidkii lagu raacay ayuu maqbuul odhanaya haddaanay mutaabaca jirina waa layin xadiid istilaaxa taqriib weeye bal marka waxaan leenahay muslimna xadiidkanun buu ku leeyahay waana dee mutaabaca weeye maanta oo daruqdan kale waa taa aynu sooba aragnay iyadoo abulcalaa dad kale ay kaba wariyeen dadkii siqaat ruwaad kaba mid ahaa mudarif iyadoo dad kaleo siqaat ruwaad oo abulcalaa ina aan ahayn thabit lbunani horena waa tay aynu usoo aragnay cid kaleo kaba warinaysay marka muxuu yihi qaala an الnabiya salى الlahu عalيه waslm qaala lirajuli hal sumta min sarari hada shahri shayئa yacni shacbaan ayuu ujeedaa qaala laa qaala markaa wuxuu yihi cimraan baa odhanaya faqaala lahu nebigii baa ku yidhi salawaat ullahi wasalaamu caleyh idaa afdarta rabadaana rabadaan haddaad afurtid eeg lafdigii hore muxuu ahaa idaa afdarta min rabadaana taas bay ahayd mintay halkana way inoo qadarantahay inay haddii aynu san ku dayno oynu idhaahno rabadaan haddaad afurtid waa maalin rabadaan haddaad afurtid baa macnuu noqonayaaye waxa weeyaan waa riwaayada kale ay noo caddaynoo min baa qadaran oo markaad rabadaan ka afurtid weeyo sida ilaahay qowlkiisii wakhtaara muusa qowmahu oo qowmkiisii buu doortay ma aha waa kan sabciina rajula wey toddobaatan buu kaba doortee wakhtaara muusa min qowmihi weeye oo muuse wuxuu doortay qowmkiisii tolkii kaba doortay iyagu doortay maha macnu sa laftigan ee wuxuu iyaga kaba doortay toddobaatankan dee uu la tegaya munaaja adigu bal markaas xaggii wacdigii iyo muwacadadii ula tegayey oo ikhtaara qowmahudan qowmahudan baa min qowmihi a sa halkana waa saas oo aftarta rabadaan aftarta min rabadaana riwaayadii horena way noogaba sugantahe fasum yowman aw yowmayn maalin sooma ama laba cisho shucbat ladi shaka fiih shucba ayaa shakigu halkan ah yowman e lakin waataynu soo marnay yowmayni riwaayaadkii kale qaala waadunhu qaala yowmayni dee sida qoladii kaleba iyadoo shaki la-aan baynu taa kusoo aragnay وxdثnي محمد بن قدامة ويحyى اللؤلؤي قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن هاني بن أخي مضرف في هذا الإسناad بمثل يحيى بن محمد بن معاaوية اللؤلؤي koلey مسلم ba waa de waa dبqadii ka yar horeysay isagiyo محمد بن قدامة وsرkسي labadooduba waa reer بخاaرة labadooduba kitaabka أxاadiثoodii aad iyo aad bay uba kooban tahay kuba leeyihiin waxa weeyaan halkana waa tan inoogaba ay inoogu sugan yihiin waxa weeyaan waana labanoo dee isla dabaqaa labadooduba marka cabdالlahi بn hani بn akhi mdrif في hada isnaadi bmثli bal baabka waa inoo dhamaaday waxaan lafdigan sarar haddii siinta la kasriye la damyana kuba dabdiye intooda badan culimadu oo qolooyinkii luqadii iyo xadiidkii qariibkii waxay yidhahdeen akhir الشhahr waxaana sarar loogu magacaabay leeyihin dayaxa ayaa markaa qarsoon habeenadaasba taaba weeye bal waa mid taas oo kale barhkood baa mee yidhi arrinku taas maaha waa tii aynu sirana kusoo marray lafdigii hore waxaa looga jeedaa wasad ashahr siraaru kulli shayna sarar jimaaciisay siraar noqonaysaaye waa dhexdiisa marka qolooyinkaasi maxay leeyihiin oo xadiidka in lagu fasiro sarar aakhira shari ay kuba diidayaan ay ku inkirayaan iyada bisha dhexdeeda in la soomo ayaamulbiidgaba waa taa inoo timi saddexisho bishii in lagaba soomo laakiin bisha aakhirkeeda soomitaankeeda wax gaaro oo dee nedbi oo kuba yimi ma jirto weliba markay shacbaan noqotona nahyi baa yimi ahaa laa taqadamuu ramadaana bisawmi yowmin aw yowmeyn shacbaan weeye arrintani laba cisho ama maalin rabadaan ha kala horeynina nahyigaasna waa jira wax nedbi oo gaaroo yimi ma jirto marka waxay leeyihin bacdigaasi dee jamaahiirtu saha kuma fasirtee meeyaan lagu fasirin taase dhexdaha laguma fasiro bal adigu qolooyinka ahlucilmiga ka mide iyagu tan doortee taa kuma tegay waxay leeyihiinuun mee aakhira shahri weeyaane tan axaadiista horeynu soo marnay nahyigu uu kuba yimi in rabadaan wax lagala horeeyo shacbaan aakhirkeeda la soomo waxay ku xambaarnayd saynu soo maray ruuxii aan caado u lahayn caado u lahayd aanay waafaqin taas baynu ku xambaarnayd marka ninkan rasuulka ilaahay su-aasha wuxuu weydiiyeyna ninkani caadow lahaa ama nadar buu lahaa ama caadow u lahaatan tii buu weydiinayuu lahaa ee waxaana ay leeyihin ay kuba xambaarantahay markii rasuulka ilaahay nahyigiisaasuu maqlay isagoo waxaan isagu soomi jiray ama ayaamahan caado uma laha inuu iskaba daayey rasuulka ilaahay baa weydiiye oo markuu yidhi taas u yihi imaka ayaamahan bedelkooda sooma ama labada cisho soomo arrintuna ay tahay bayaan uu caddaynayo ruuxii dee caado arrinkani u lahaa soom rabadaan aad bal kala sii horreysid un qaradkiisu aanu ahayne ama nadarkiisiibuu waafaqay ama caadadiisiibuu waafaqay kaasi nahyigaasaynu horeba usoo marray mid uu isaga u yaalo ama uu nahyigani isaga khusaynayo muu ahayn nahyigaa isagu kumuu jirin marka tanna bal waa jawaabaha ta ugu toosan waxa weeyaan soomkii muctaadka ahaa inaanu nahyigaa gelahayn nahyigaasi aanu shamlinahayn ninkana wuxuu caado lahaa buu ahaa tii buu weydiinaya bal marka haddaan taan idhaahno waxba ishkaal ma jiro waana ishkaalkii markaan lahayn aakhirka marka lagu fasiro ayuu imanayaa bal sidii lagu jawaabayna culimadu ama jawaabahooda ta ugu mudanna taasba weeye baabu fadli soomi lmuxarami bisha muxaram soomkeeda fadligiisa uu leeyahay baabkii waaye waa bishan dee bilaha ugu horeysan sanada xdثnي qتيبة بن سعيid qال xdثna أbو cawاnة عن أbي bشr جaعفر بن أbي وxشhiye wey عن xmayd بن عبد الرحمن الحمyriي عن أbي هريرةa رضي الله عنه qالa رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم bal xadiidkan waan gaari doonaaye faa'iida halkan min kitaabka igu sugan sharaxo horena aan wax uga soo sheegnay ayay jirto waxaa jirta kitaabka laba nin baa yimaada labadoodaba xumayd ibnu cabdiraxmaan baa la yidhaah mid waa xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf oo kitaabka bilowgiisii ilaa dee imikabay nala socdo habeenna dhoweydna aan soo arkaynay cabdiraxmaan ibnu cawf baa dhalay waa azuhri waa nin quraysha midna waa ninkan xumayd ibnu cabdiraxmaan ilxamyari la yidhaah weliba arrinta ka dhaxaysana labadooduba abu hureyre waxbay kaba wariyaan xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawfna waxbuu kaba wariyaa dee xumaydkan xamyarigana waxbuu kaba wariyaa labadooduba markaa wuxuu xumaydi ka soo noqonaya imaamka la yidhaha leh aljamcu bayna الصaxiixayn kul ma fi الbukhaariyi wa mslimi xmed ibn cabdiraxmaan can abi hurayrata fahuwa zuhri ila fi hada xadiid khaasa bal waa faa'iidadan aan eegno bukhaari iyo muslim waxa ku sugan oo dhan ee xumayd ibnu cabdiraxmaana ee weliba abu hureyre ay kaba warinayaan waa xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf waxaan xadiidkan ahayn xadiidkan maanta waa xadiid abu hurayra xumayd ibnu cabdiraxmaan alxamyari baa warinaya waa xadiidkan ay ku tacalluq ku sugan tahay fadliga soomka kaa isagu waa xumayd ibnu cabdiraxmaan laakiin meelaha kale o dhan haddaad aragto xumayd ibnu cabdiraxmaan can abi hurayrata oo muslim ama bukhaari kuma sugan waa xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf waa faa'iidada uu inoo soo dhigtay markaasa wuxuu leeyahy halkan wahada alxadiidu lam yadkur bukhaariy fi xadiidkana muslim isaga uu la gooni noqday oo bukhaariba kitaabkiisa kuma sugna marka haddaan taa nidhaahno waxay ka dhigan tahay xumayd ibnu cabdiraxmaan can abi hurayra bukhaari waa xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf waayo xadiidkan isaga kuma sugna muslim baa istitahani imanaya walaa dikra lilxamyariyi fi lbukhaariyi aslan walaa fi muslimi ila fi hada alxadiid arrin kalena wuu raaciyey mnawowiyo xamyarigani bukhaari dikri kuma laha aslan muslimna kuma laha xadiidkan un mooye bal hadalkan baa isaga laakiin malaa ufiirsi iyo kujoogsi ba inta kale waa caadi abu hurayre marka xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu ca ay kaba warinayaan xadiidkani waa markay muslim noqoto waa ximyari bukhaarina xadiidkan kumaba sugnaa kol haddii uu xumayd ibnu cabdiraxmaan abi hureyre ka warinaya xadiidkan markaad muslim kasoo reebno waa xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu caf intaas laakiin hadalkan sheekhu raaciyey uu leeyahay ximyari bukhaari asal ahaan kumaba jiro muslimna xadiidkan uu kagaba jira haddii la leeyahay ximyari can abi hurayrata bukhaari kumaba jiro muslimna xadiidkan ku jira waa hadal cad laakiin hadduu noqdo arrinku asal ahaanba bukhaari xumayd ibnu cabdiraxmaan alximyari kuma jiro muslimna asal ahaan xadiidkan mooyaane kumaba jiro iyada taas waa hadal nadar kuma sugnaanayo waa xadiid inoo dambeeyo kolley xajiyo kuma sugan oo xadiid abibakrata ahaa xumaydka oo dee marka abu hurayre muhine abubakra xumaydka warinaya oo xumayd ibnu cabdiraxmaan alximyari bay kuma fasireen bal hadalka waxaan ku xambaaraynaa un markay xumayd ibnu cabdiraxmaan can abi hurayrata ay tahay ayaa ximyarigu muslimna waa xadiidkan oo keliya bukhaarina dikri kuma laha laakiin cala aliطlaaq ma odhanayno asal ahaanba oo waayo isagoo abubakre kaba warinaya ayaa wax kaba jira bukhaari iyo muslimba waa tan waa faa'iidan leenahay hadalkaasna waan yar qaydanayna un de saa ku ogaada un yani iطlaaqan saa loo qaadan marka wuxu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh afdal siyaami soomka ugu fadli badani bacda rabadaana rabadaan dabadeed شhهر اللhi المحرم waa bisha ilaah محرم وأفضل الصلاaةi صلاaةa ugu fadli badan baعd الفريضaةi صلاaة الleyl saلاada habeenkii wey بمaعنaa soom suنة ah oo la soomo inay رamadاn waa farade waxa ugu fadli badan bilaha oo dhan markii laisu wada geeyo bisha محaرم habeen dhoweyd oo aynu soo aragnay rasuulka ilaah inuu badsan jiray bisha inteeda badan uu soomi jiray شhacbاan malaa arinka waan soo yar sheegnay waxyaalaha oo dee hadalkii nawowi baabuu ahaa waxaa dee xadiidkan iyo axaadiidta horeynu soo maray rasuulku inuu shacbaan u ihtimaami jiray soomkeedina badsan jiray ciladeediina iyo ama xikmadiina aan soo ogaanay iyo xadiidkan dee sida lagu jamcinayo waaba rasuulka ilaahay inuu ogaaday fadligan dee aakhira cumri iyo waqti aanu makarsan waa jawaab ama se dee bishan inuu ka shuqloomi jiray umuura ama safara noqoto ama marad ama wuxuun dee taa kalena kolley uu makarsan jiray bal taasna waa jawaab kale laakiin si guud soom sunno ah oo la soomo markay noqoto ayaamihii gaarkaa yowmu carafa iyo yowma cashuura dee bishanaabay kaba mid tahay yowma carafa iyo waa fadligoodii laakiin bil ahaan markaynu eegno bilahan baa ugu fadli badan xagga lafdigan shahrullahi almuxaram malaa bilaha kale o dhan marna may de marka la eego lafdiga rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh siduu ciraaqi yidhaha wey waa abulfadl ciraaqi waa imaamka weyne maha abu zurcade ayaa siduu yidhaha sharaxa tirmidi in bilaha rasuulka ilaahay wax ka sugan oo shahrullahu kaba cabire dee muxaram baa jirta waxaanu yidhi waxaaba suurtagala waa bishii sanada ugu horeysay sanada uguba horeysay bilowgeedaba ahaa ee soomkeedna waa kama fadligan bale markaasaa in dee inbilihii xurmada lahaayee ilaahay xarimay dagaalka dhexdooda na ka midba weeye markaa yar ikhtisaas ahaan waa ikhtisaasun litaksiisun intaa looba yidhi ee dee waxa weeyaan oo bilaha kalena aan intaasi usoo aroorin micnuhu ujeeddada un rasuulka ilaahay lafdigii oo shahrullahi bil lagaba cabira wuxuu leeyahy xadiidkanaa jira waa ama dee kan baa inoo jira suu kaba cabiraya ciraaqi weeyaan malkaasaa ugu fadli badan waa mid ama salaata ugu fadli badan bacd alfaridi salaatuleyl oo markaa xadiidka muxuu inoo faa'iideynaya salaaddii faradkaa dee iyaa salaad iyadaa ugu fadli badan waa wax ilahay noogu farad yeelo oo ruux kastoo muslima laga doonayo laakiin sunayaal marka ay noqoto salaada habeenkii la tukado dee wixii dee ceshaay kaba dambeeyaba salaad habeennimo ama dee habeenkii wixii la tukaday bal taas baan waxa weeye ugu fadli badan oo taas macnaheedu uu noqonayo xataa rawaatibtii dee fadliga badan lahayd ruuxana loogu buuxinayeyba faradkiisa wixii kaba dhinnaa ee faradka laba socday inay salaada habeenkii ka fadli badan tahay dee xadiidkuna waa tukeenayo nawowi baa wuxuu ka soo noqlinaya asxaabta shaaficiya intooda badan inay ku tegeen rawaatibtu inay ka fadli badanto dee wakti kol haddii loo yeelo wax kuma xidhantay faraaidii bay shabahaysaaye laakiin wuxuu leeyahy dee xadiidkii waxa waafaqsan xoog badanna inaan idhaahno salaada habeenkii witrigii iyo salaaddii guud ahaanba habeenkii ayaa ka fadli badan ama sunayaashao dhan ba ugu fadli badan xadiidku taas buu sariix ku yahay وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن وأنا حديث كيما كونه وأنا حميرقية عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه سو كريريه قال وحول مرك أبو هريرة سئل الرسول كلا يبقى لو يدي أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان فقال afdal salaati oo dee su-aal baabay ahayd rasuulka ilaahay jawaabtii dee su-aal jawaabteed baaba xadiidkani ahaaye afdal salaati bacda salaati lmaktubati asalaatu fi jofi leyl habeenka dhexdiisa salaadaa la tukanaya u fadli badan wa afdal siyaami bacda shahri ramadaana siyaamu shahri llahi lmuxaram bisha muxaram soomka la soomayo وxadثna abubakr بn abi shaybata qala xadثna xusein بn عaliyi wljucfi ninkii caabidka ahaa ثقd ahaa عan zaaئdta عan cabdilmلك بn cmayri bhada اsnaadi fi dikr الصiyaami can النabiyi slى الlaه عalي slm bl macnaa qoladan dambe riwaayadoodu oo cabdilmلك بn cmayr waxa weeyaan de waa can moxamed ibn muntashir waa sanadkan dambe iyada inta soomkaa ku sugnayda salaadii baa kaba maqnayd laakiin riwaayadka horea ka taabsan oo salaadii iyo soomkuba ay ku wada sugnaayeen baabu istixbaabi soomi sitati ayaami min shawaale itibaacan liramadaan bal sunada ay suno tahay lix cisho oo shawaal ka mida in la soomo iyadoo la raacinayo ramadaan la raacinayo bal masalan taas dee raacintooda macnaheedu maaha un in dee maalinta ciidda wixii ku xigayba taasi ay raaci noqonaysaa oo bishoo dhanbe raacin unbay u noqonaysaa ramadaan la raacinaye bal taas buu istixbaabkeedii iyo sunanimadkeedii ayuu baabkiisi yahay xadaثna yaحya بnu أyuba وqtaybaة بnu سacيidi وعaliي بnu xujri جamيعا عan ismaaعيil qala بnu أyuba xadaثna ismaaعيil بnu jaعfari qaal aخbaranii sacd بnu سacيid بni qaysi عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه سعد بن سعيد وحي ولاليين إمامكي يحيى بن سعيد الأنصاري من هوري ولاليين وأنصار بن عبد ربه بن سعيد ولا صدح ودبا كتاب كي كسوين أبد لكن وإمام وي إن كان بركود با ضعيفية برنا وي توثيقيان laakiin waxa weeya de aimona way tawhiiqiyeen xadiidkiisana waa duruq kale iyo cid kaleo ku raacday oo la warisay buu leeyahay iyo muslim yaanay hataa kuma sugnaanin cidda saasiya laakiin de dad kaleo weliba isaga kasii dabdi iyo itqaan badan ayaa la wadaagsatay anahu xadatahu abu ayub alansaari baa camar ibn thaabit ibn alxaris alkhasraji u waramay oo wuxuu ugu waramay ana rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam qaala inuu yihi man sooma ramadaana ninka bisha ramadaan sooma uma atbacahu raaciya sitan lix min shawaali bisha shawaal ka mida raaciya kaana wuxuu ahaanayaa waa ka siyaam soomkiisa uu bishii ramadaan isagoo soomay lix cisho oo shawaalana raaciyey ka siyaami dahri sanada soomkeedii oo kaleu noqonayaa oo ramadaan dee markay man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha ramadaan toban bilood ay u dhiganto lixdii cisho maalin kastaba markay toban cisho la fadli noqoto laba bilood bay iyaguna noqonayaano ninkaa ramadaan intuu soomay lixdaa shawaal la soomay waa nin sanadii oo dhan wada soomay weeye hadduu bil kasta saddex cisho kaba darana sanad labaad baa u xasilaysa fadligeed iyo ajrigeed been bal kaana ka siyaami dahri sanada soomkeeda oo kale ayuu noqon وxadaثna بن نmayri qال xadaثna abي qال xadaثna سacد بن سacيidi أkو yaحyى بن سacيidi qال أخbarana cمر بن ثاaبت qال أخbarana أbو أyوب الأنصاaري رضي الله عanه qال أنه qاaل سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يqول بmثله وxadaثna abubكر بن أbي شhيبة qال xadaثna cبداللhi بن المبارك عن سacد بن سacيidi qاaل سمعت عمر بن ثابت قال سمعت أبا أيوب رضي الله عنه يقول قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم بmثل xadيثkii hore soo maray xadيiثku dليil wuxuu u yahay un لحdaa ciشho soomkood kolley waana say in badan oo aهلcilmiga kamid ay qabaan sida madhabka shaaficiya أحmed iyo madhabkoodu yahay imaam maliki abu xaniifa laga soo naqliyaa lixdan karaahadooda imaam malik baa wuxuu yidhaahaa muwada'iisa maan arag cid ahlucilmiga kamid oo soomaya waxaanay asxaabtiisa ku cileeyaan in karaahadiisaasi ay tay si aan loogu qaadan inay waajib tahaye laakiin suu halkan bay imaam nawowi leeya sunuu kale hadduu sugnaado dadka barhkood hadday ka tagaan intooda badan hadday ka tagaan dhammaantoodba hadday ka wada tagaan sunuu kale hadduu sugan yahay loogama tegayo sunihii fulan xataa dadka o dhame hadday wada khilaafaan sunihii lagama tegayo sunihii baa xujadii ah kollay say dee ibnu cabdilbariyana ama barhkood ugu ku cileeyaan ugu cudur daaraan xadiidkan inaan isaga agtiisa soo gaadho waana xadiid reer madiina ee ruuxuna cilmi ma wada koobo xadiidku waa xadiid madaniya isaguna reer madiino xadiid meel kale ka yimi ma aha oo macnaa dadka warinaya dadkii reer madiine ahaa dhammaan dee markaynu eegno intooda hore o dhan haddana dee isagiina kaba qarsoon tahay calaqal ama agtiisa aanay kuba sugnaane muhimku waxa weeye xujadu waa dee sunnaha lixdaa cisho waa la soomaya ciddii tidhi ama aan adigu tidhiba ama dadka ay wujuub baa loo ictiqaadinayo dee sunnayaasha kale la soomaya sida maalinta carafa iyo taasba cillada ama arrinkaasi waa imanaya iyadiiba looma daynayo ruux baa u arki inay waajiba tahay marka aada loo ilaaliyo ee waa la soomayaa weeye waxaana ay tahay un dee in la israaciyaa waaba sida fiican bay leeyihin caqiba yowmi lfadli haddii laakiin uu kala geeyo lixdii aakhira kaba dhigo kolba in hakaba soomay bisha dhexdeedna hadday tahay fadligu waa u xasilayaa fadliga rasuulka ilaah inoo sheegay arrin kalena way halkan dhiganayaa dee bal waa baraarujinna waa xag luqa wax ku tacalluqsan ama icraab kuba tacalluqsan xadiidka waxaa yimi man sooma ramadaana uma atbacahu sita min shawaal waxaa la soomaa habeenkii maaha maalintii baa la soomaa kolleyna waa qadiyo iska adagunin marka la eego xaggan cadadku marka la eego luqadan carbeed ama sida uu yahay cadadku waxa weeyaan iyo macduudku way iskhilaafaan oo waxaa la tirinayaa hadduu mudakar yahay cadadkaa la ta'niisiyaa wixii la soomayay waa maalmo yowmna waa mudakar marka daahirku muxuu ahaa uma atbacahu sitata min shawaal in la yidhaaho cadadkii la ta'niisiyo laakiin tan buu kuba yimi marka waxa ay leeyihiin kuwa barhkood waxay leeyihiin mee waa markaa taqliibuno dee inta badan markay wax la tirinayaaba jirto habeenaday asal kaba dhigaan oo yoomkana tabca bay ugaba dhigaan oo waa jaanibka milicsigeede laakiin arrin kale taa kaba dhow oo markan qaacidadu ay tahay cadadkii macduudkii dee hadduu mudakar yahayna isagaa la ta'niisinaya hadduu waxaa la tirinayaa uu mu'anas yahayna cadadkaa la tadkiirinaya waa marka cadadkii iyo macduudkii la wada sheego laakiin kole dii imaka cadadkii un la sheego in macduudkii sheegnayn iyada labada xaalaba way kuma banaan tahay waxaa la mid ah haddii dee macduudku uu sii horeeyo oo kale oo bal matalan taas halkiisii aanu kuba sugnayn iyadana labada xaalaba way banaantaho bal imika markaa waxaan leenahay kol haddaan macduudkii imika lafdi ahaan aanu ula socon labada xaalaba waa shay banaan meelo kaleba way kuba yimaadaan markaa ishkaal kolley waana jawaabta imaam nawowi raximah llahu tacaala halkan uu jawaabayo kol haddii ayaamihi la gooyay jaalta alwajaanio yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashran ayuu soo qaadanaya walow taa la odhan karo dee habeenaduna iyaguna way kuba jireen oo maaha maalmihii un may ahayn ba laakiin maalmuhu tabc bay ahayn allah subxana wa tacaala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka